haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka caweyska washington waa kan shirwac
kulanti wanaagsan dhammaantiinma dhegaystayaal meel kastoo aad joogta anba kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska washington barnaamijka caweyska ee caawana qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah nin muddo konton sanna bilaa liisan gaari ku dhex watay mid ka mid a caasimadaha dunida ugu waaweyn islamarkaana ugu ammaanka badan markii uu booliiska ka cararay ee ninkii booliiska gacanta ku dhigay ayuu weliba wuu sii dafiray inuu liisan haysto oo wuxuu yidhi liisankii waxaan ku soo ilaaway guriga su-aalo dheeraad ah markii la weydiiyey waxaa kaloo dhegaystayaal caawan aad maqli doontaan islamarkaana aynu ku wada caweyn doonaa sidoo kale xubintii hal abuurka iyo heesaaga ayaan barnaamijka ka madhnaan doonan iyadoo caawan aad maqli doontaan
de qof nolol hore lahaabuu ahaa deedna wuxuu igu yidhi niyo noloshaa hore ee aan lahaa stress iyo depression baan kala kulmay waxyaabaha i soo gaaray waxaa ka mid ah inaan xataa shaqaysan kari waayey barnaamijkuna waa caweyska washington aan ku bilowna dhegaystayaale warbaahinta dunida ayaa toddobaadkana si weyn u qaadaadhigaysa islamarkaana wax ka qoraysay sheeko dad badan lama filaan ku noqotay taasoo la xidhiidhay nin mid ka mid a caasimadaha dunida ugu waaweyn uguna dadka badana sidoo kalena xagga tiknolojiyadda iyo weliba ammaanka si weyn ugu horraysa muddo konton sanna ah isagoon haysan rukhsad amaba liisanka wadista gaadiidka magaaladaasi dhex mushaaxaya islamarkaana gaadiid ku dhex watay ninkaasoo muddadaasi aanay isha ciidamada ammaanku qabanin ayaa hadda un la ogaaday islamarkaana si kadisa ku khashifmay bal haddaba dhegaystayaal waxaan barnaamijka kusoo dhoweyn doonaa wariyaha v o e qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil oo sheekadan soomariya islamarkaana iyadoo dhamaystiran inoo haya aad iyo aad ayaad umahadsan tahay cabdixakiim bal marka ugu horreynba sheekada dulucdeeda intaynaanu gelin ninkani waa nin nooceeya waa nin inte leg cabdixakiinow ninkan da-diisu waa sagaal iyo lixdan jir waxaanu u dhashay dalka jaban waxaanu degan yahay magaalada tokyo waagag say ku suurto gashay inuu muddada intaa leega kontonka sanaa ah uu bilaaliisan amaba ogolaanshiya la-aan ku watay maxaan ku dhaha magaalada ku dhex noola horta cabdixakiinow dalka jaban waxa uu ka mid yahay wadamada sidaynu ognahayba adduunka ugu casrisan waxa kale oo aynu ognahay inuu yahay dal mujtamaca ku nooli ay si aad iyo aad ah ay isaga ilaaliyaan shuruucda inta badanna booliiska dalkaasi haddii aanu qofku baabuur ha wato ama mooto ha wato ama wuxuu doonaba ha wate ilaa uu dembi galo aan inta badan aan la joojin xataa waxaynu ognahay oo dhacdo cabdixakiinow habeennimadii marka la gaadhay oo labada subaxnimo iyadoo ay tahay oo aan baabuuri meesha maraynin dadka shacabkee suuqa maraya magaalooyinka dalka jaban in marka nalka baabuurta kala hagaa uu casaado ay sugaan xataa iyadoo aan meesha baabuur maraynin marka waa dad ilaa heerka shuruucda ilaaliya taas ayaanu saaxiibkeen aanay sharciga iskaga hor iman aad iyo aad marka ilaa intaa sharciga isma waajihin marka cabdixaafid konton sano muddo yar maaha ninka haddunbuu gacan galay sidee baa lagu ogaaday ama uu ku khashifmay muddadaa kadib waxaa dhacday cabdixakiinow ninkan oo magaciisa la yidhaahdo tadazuwo matsumoto shan iyo tobankii bishii may sanadkan isaga oo wata mooto ama dugduglay hadba sida ay soomaalidu magacay u taqaano saddex taayir ama logood leh in uu gaari kale uu dabada ka galay markii uu gaarigii dabada ka galay ninka odayga ah ee tatsu-u isma uu dhibin markiiba meesha waa uu ka cararay ninkii gaariga watayna halkaa khasaare badan ayaa gaarigiisii soo gaaray cabdixakiinow waan gartay markaa waa cararay ma la soo qabtay oo booliska boos suurta gashay mise sidiibu ku maqnaaday markii uu shilka galay waa uu cararay ninkii gaariga watay ee dabada laga galay gaarigiisii isagu gerish buu geystay afar boqol oo kun oo lacagta laga isticmaalo dalka jabaan ee loo yaqaano yen oo u dhiganta ilaa laba kun iyo sagaal boqol iyo saddex iyo toban dollar ayuu gaarigii ku sameeyey booliiska magaalada tokyo marka waxa ay galeen baadi goob booliiska magaalada oo dhanna waa lala socodsiiyey dhinaca kale cabdixakiinow jabaan waa wadamada sida aadka ah hore ugu maray qalabkan waxduuba ee kamaradaha dabcan meesha kamarad ayaa ku xidhnayd laba bilood kadib ayaa sarkaal kale oo booliis ah oo degmadii uu gaariga ku duqeeyey aan ahayn oo la yidhaahdo kiyose uu ku arkay markaasna ninkii odayg ahaa markuu xataa ninkii booliiska ahaa arkayna waa uu cararay waa uu ka daba cararay isagoo mootadii wata ayuu ninkii booliiska ahaa lug iyo orod ku eryaday waxaana soo xidhay meel gidaara saas ayaana gacanta loogu dhigay waa gartay dee khasaaraha intaa leeg buu geysto hadda waa laba dembi ninkaasi waa mid aan liisan la-aan buu muddada intaa leeg ku watay haddana saddex kun oo dollar khasaaraha lacag ku dhadhow ah ayuu gaarigan kale u jira hadda ma garanaysaa uu uu gaarsiiyey ma la sheegay ama ma la og yahay waxa laga yeelaya ama tallaabada xigta waxaa laga yeelaya cabdixakiinow inta aanan kuu sheegin waxa kale oo ka sii daran taadsu'u odaygaas la yidhaahdo sagaal iyo lixdan jirka ah ee shilka galay markii uu booliiska ka cararay ee ninkii booliiska gacanta ku dhigay ayuu weliba wuu sii dafiray inuu liisan haysto oo wuxuu yidhi liisankii waxaan kusoo ilaaway guriga su'aalo dheeraad ah markii la weydiiyey waa uu qirtay waxaana la ogaaday inuu yahay ninkii shilka geystay waxa uu sugayaa in iminka sharciga la horgeeyo laakiin warbaahinta dalka jabaan iyo iyo booliiska dalka jabaan xataa laftiisa ayaa cabdixakiinow aad iyo aad ula yaabay ninkan odayga ah ee sagaal iyo lixdan jirka ah weliba dee nin dhalinyaro ah hadduu ahaan lahaa oo da'yar wuxuun bay ahaan lahayd laakiin sagaal iyo lixdan jir mootadiisii iska watay isaga oo aan ruqsadii liisanka aan haysan mucjiso ayay ku noqotay dadka reer jabaan iyo dalka jabaanba oo weliba dee aynu ognahay dadkaasi sida ay qaynuunka dalka u ilaaliyaan cabdixakiinow iyo weliba dee waddankan oo dhinaca technolojiyadda iyo weliba horumarka waxyaabo badan aada uga horeeya oo dee qofkii maxaan ku dhaha noloshiisi aanu kama maarmaynin in waxaan i d-ga la ydhaahdo amaba inuu wato aqoonsi qofkaasi si fiican jabaan guud ahaan cabdixakiinow waxay ka mid tahay dalalka qofku isaga oo aan afka ku hadal jabaaniiska uu tegi karo oo uu mashiin kula hadli karo tusaale ahaan luqadda ingiriisda oo kale mashiinkana uu u turjumayo calaamadaha waddooyinka sida ay u samaysan yihiin dalalka caalamka ugu technologyga sarreeye weeyaan meel kastana ay kamarada ku taallo iyo weliba dadka oo dee macnaha dad dhaqankooda uu yahay dhaqan u samaysan ixtiraamka iyo ilaalinta shuruucda dalka u taalla iyo weliba caalamka xataa marka ay boqdaan cabdixakiinow london oo kale amaba washington oo kale waad arkaysaa dadka jabaniiska hayse u socdaan inay xitaa ka duwan yihiin dadka kale ee ay u qaabaysan yihiin u nidaamsan yihiin ee ay u socdaan laakiin master katsuo si fiican ayuu booliiska iyo iyo iyo dadweynaha jabaan ba uga yaabay cabdixakiinow aad iyo aad ninkaasi muddada intaa legba mar hadduu ku dhex badbaaday adduunka iyo weli waddanka jabaanba intaba waa aad buu uga yaabay cabdixaafid aad iyo aad baa umahadsanta adigaa mudan cabdixaafid inta aynaan xubinta hal abuurka iyo heestaaga dhegaystayaal u gudbin aynu haatan wada dhegaysanno heestan ay qaadayso fanaanada hiba nuura markanna waa xubintii hal abuurka iyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qoraysigii uu barnaamijka caweyska washington siiyey habwaan amiin cumar barkhad oo ku magac dheer amiin samadoon kaasoo uu kaga hadlayay sugaanta u curiyey iyadoo qaybtanna uu kaga hadli doono qaar ka mid a heesihiisa iyo weliba qisooyinka ay xambaarsan yihiin waxaana uu ku bilaabi doonaa qaybtan marka laga imaado inuu hal abuur yahay xirfadaha kale ee uu leeyahay amaba aqoonta heerka uu ka gaadhay
heerkayga waxbarasho waxaan ahay waxaan bartay laba digri digrigaygii hore waxaan bartay waxaan waxaan waxaan dhigtay jaamacadda la yidhaahdo arms university oo hargeysa ku taalla waxaanan bartay culumta barashada horumarka ama waxaa loo yaqaano development degree digrigaygii labaadna waxaan bartay international relations and mass media saxaafadda ku dhaydo baan kula yara jiraa waa la isla soo galay haye
waxaanan ka dhigtay jaamacadda new generation oo iyada laftigeeda hargeysadan ku taalla laakiin labadoodaba lagala yahay dalka etoobiya
aad iyo aad marka waxa weeyaan ninka la yidhaha amiin waa nin ballaaran marka laga yimaado sugaanta dhinaca saxaafaddii ka soo gelaya dhinaca xidhiirkii caalamiga iyo siyaasaddii wixii ka gelaya dhinaca horumarkii ka gelaya marka marka bulshada marka laga yimaado inaad heesuulu samayso arrimahaana kulley waad kala qayb gashaa ha arrimaha asaasi haa aad iyo aad aad iyo aad
way jiraan daraasado aan sameeyey iyo maqaalo aan ka qoray sida matalan oo kale saamaynta ay ku leeyihiin saamaynta uu tahriibka ku leeyahay oo kale householdeska
qoysaska
qoysaska siyo dadka meelabalkii aada kuu liita saamaynta ay dhaqaalaha iyo waxbarashadu isku leeyihiin waxyaaba waxaa jiray dema marka qaar marka suugaanta laga yimaado waxyaabaha kale aan xiiseeyo waxaa kamid ah inaan hadiyo jeer wax baadho daraasadaha hadiyo jeer akhristo la sameeyey maqaalo qorqoro oo waxyaabaha kale marka suugaanta laga yimaado iyuu soo xigaa waa inta badan markaad waqtiyada ka firaaqada hayso waxyaabaha suugaanta kugu xigan qabato waa hagaag waagaag noloshaada way nagu soo noqon doonaa iyo weliba waxyaabaha kale dhextaalka ah laakiin intaynaan jacaylkii ka durkin isagoon ciriraysanin baynu marayna jacaylkii oon gaboobayn oo weligiis waa taagnaanaya hees kale aad jirtay iyadana aad samaysay oo dee nin aada looga raagay si kale kuma garatid aada looga soo daahay daahay daahay oo in badan sugayay qiyaastii intaan dibjiraya xaggeed deganayd waxa weeyaan waa macnaan baa heestaasi xaggeed igaga maqnayd miya
ow cabdixakiin weligaa qof wanaagsan oo aad hesheen ma ku canaantay maxaad iga soo harsaantay aada iyo aad aada iyo aad aada iyo aad
intanaan intanaan googo-ayo yaan rafaadi aan kaxaa ku sheegay xaggeed deganayd walaa iyada laftigeygu iyada laftigeygu sheeko yaro kooban bay leedahay nin oo laakiin imka qurbaha jooga ayaa sanadkii ninetenkii twenty nineteenkii ayuu hargeysa yimid hargeysaan ku kulanay laba kun iyo sagaal iyo toban
ha laba kun iyo sagaal iyo tobankii ayaan hargeysa ku kulanay deedna sheeku iga sheekeeyey markaa wuxuu iga sheekeeyey in de qof nolol hore lahaa buu ahaa deedna wuxuu igu yidhi niyo noloshaa hore ee aan lahaa stress iyo depression baan kala kulmay waxyaabaha i soo gaadhay waxaa ka mid ah inaan xataa shaqaysan kari waayey oo had iyo jeer uu xagga guriga problemkigaga furnaa inaan ehelkaygii iyo faamilkaygii soo xasuusin kari waayey inaan asxaabteedii aan wada socon kari weynay inaan noloshii ka dhacay anigoo muddo xaaladdaa ku sugan oo sidaa iskaga kaca kufeeya ayaanu gabadhaa kala tagnay deedna gabar dambe ayaanu muddo kadib isbaranay deedna waxa dhacday inantiibaan dee wanaaggeygii iyo magaranaysaa naxariisteedii iyo kalgacalkaygii faraha badnaa la yaabay oo dee waxaanan arage waxay waxay igu noqotay dee wax wax lala tacajaba moogti dee ni inantiina wada hadashay way iskaahay baraydaa
haye
waaniga kuudi dee walaalo xaala- xaaladahan oo kale hayduba wax ka qabtee mar- mar haddad adigu hawshaa wax ka qabatay
haye adiga hay-ada ha dee waxaanu kulenahay dadaalka halkaa ka siiyo marka heesta waxay ka hadlaysaa waa qof qof wanaagsan helay deedna ku canaananay maxaad iga soo habtaan aad iyo aad aad iyo aad marka nolol hore oo adag markii lasoo maray kadibna de ma uu filaynba qofkani inuu inuu noloshan wanaagsan ay jirto ama uu heli doono
dee noloshii wanaagsanid buu qaadan waayeyba
oo u qaadan waaye marka een, heesta iyadana goormay soo baxday heesta haa een, laxanka iyo codkuba waa qamar suugaani een, waxyaabaha aan- waxay ahayd een, xariirda haboo dabeecad sameey darmaan qurux loo dugsoon badanay qalbiga dubo tooy soo dabartee intaan dugsiraayo xaggee degnayd marka een, qamar suugaani baa laxanka iyo codkaba lahaa muusigana waxaa ku laday een, axmed weli furinle saasay kusoo baxday
xariirida haboo dameecad saney darman qurxyooho dugsoon badaney qalbiga duwatooho isoo dabartee intaan dib jiraayi xaggeed deganay indhihii gaaftiyo dilaaca qabay hadahadaralle nimcooy dejiyo sidii dayaxii u daaray ilay iyan dabadaa qof daacada oo hela darxumiyo bihifta iga tiraa hela darxumiyo iftayga tiraa indhihii dhaaftiyo dilaaca qabay adaadara leh nimcooy dejiyo sidii dayaxii u daaray ilay iyaan dabadaha qof daacada oo hela darxumiyo bihifta iga tiraa hela darxumiyo bihifta iga tiraa cajada dalabyo xidhaduubo samirka garisiyo fadhiga dayro okaa dhaankan ducade abale dhawaay kalgacaylka docdada arkee xajada dalabyo xidhaduubo samirka garisiyo fadhiga dayro okaa dhaankan ducade abale dhawaay kalgacaylka docdada arkee
guud ahaana barnaamijkii caweyska washington ee toddobaadkan intaas ayaan kusoo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo
runtii nasabkiyo dilkiisa dhaftaay dhulkii dumarkiyo daryeel dhaaba'ey dubkaygu hadduu farxada la dirso cawan degaayo dabaal degaya dhulkii nasabkiyo dhirkiisa dhastaacay xulkii dumarkiyo daryeelka dhabaay dubkaygu hadduu farxadada desto cawan dagaaloohon dabaaldegajaa dalkoo idil bandalxiin isku maro qof aan doofiyo daareen kula siimo nimcooy deegalkii duunida kuma aan naftaadu naftayda waa u dawow daymadaada qudhan daabihil ka hela daymadaada qudhan daabihil ka helaaye dalko idil bandalxiis ku maro qof aan doofiya dareen kula siimo nimcoy degalkiyo dunida kuma aari naftaadu naftayda waa u dawo daymadaada qudhaan daabihib ka helaa daymadaada qudhan daabihibka helaaye xajadadaladiyo xidhaduubo samirka darisiyo kadhiga dayro wakaa daankan ducadi aqbale